ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay qaybo ka mid a gobolka baay iyo gobolka laamwe ay kenya gumaysato haddaan ku hormarno gobolka baay dagaalyahanno ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday xirada ciidamada soo duuliyaasha xabashada etoobiya ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay jabaqa rasaasta iyo daryanka labada dhinac ay isku dhoobayeen ayaa laga maqliyey duleedka magaalada diinsoor ilaa iyo haatan ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas dhanka laamu ee ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xirada askarta kenya ku leeyihiin magaalada maangay ee gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalkan ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada kenya waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu burbur xoogan gaarsiiyeen shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada ay ku dhiig bixinayaan askarta shisheeye iyo kuwa soomaalida ee caratuurka waa kuwaasoo mar weliba baqdin ka muujinaya howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladaha reer galbeedka ee taakulada iyo tobantaabada la garab taagan duulaanka soomaaliya ayaa sheegaya in aan la wiiqi karin cududa militariya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo muujinaysa in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab marba marka xigta sii buraalayso